hadalkeedinka qarribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kasta maqal raadiyaha cadaado idiin soo gaariyaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysiga dalku siduu ahaa jiray dalku siduu ahaa jiray iyo maanta siduu yahay muuqaalka arag iyo maqalkaba u kala roog
dalku siduu ahaa jiray dalku siduu ahaa jiray iyo maanta siduu yahay muuqaalka arag iyo maqalkaba u kala roog
haramadu ilaahay kumanaysta aadmiga isticmaali weyne askaageena dhaafyo imtixaanka nagu dhacay inaga u sababa
haramadu ilaahay kumanaysta aadmiga isticmaali weyne askaageena dhaafyo imtixaanka nagu dhacay inaga u sababa
arrimuhu ma fudude ergayay jidkoono
umarsida asayo haja iyo agooniyo
arrimuhu ma fudude ergayay jidkoono
umarsida asayo haja iyo agooniyo u haway shirkiine mid abshira lahayo lahayo u haway shirkiine mid abshira lahayo
Yeah.
mar kale kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal waxba nabaq khamiisa jimca ee soo gelayso taradana ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doonaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe maanta wuxuu booqday deegaanka baarsugoni oo fadhiya ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka iyo kuwa jubbaland waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahin ku saabsan faahfaahin dhalada ayaa ka soo baxaysa dagaal khasaare geysta oo maanta ka dhaca qaybo ka mid a gobolka bokool khasaare ayaa jira waxaad garab dhegeysan doontaan faahfaahin ku saabsan golaha wasiirada maamulka puntland kulankoodu waxay maanta uga hadleen dagaalka ka dhacay qaybo ka mid a gobolka sanaag waxaad dhegeysan doontaan faahfaahin ku saabsan gunusom waxay sheegtay dib u soo celinaysay xiriirka dowladda federaalka soomaaliya kadib celintii ergey gaarka ah ee qaramada midoobey ee soomaaliya waad dhegeysan doontaan saaxiib iyo adaallaha wadala laga helo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dini wuxuu baaq u diray shacabka qayb- shacabka gobolka mudug baaqaas wuxuu yahay ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal guddiga ka shaqaynaya sugidda ammaanka doorashooyinka jubbaland ayaa maanta waxaa lagu magacaabay kismaayo xubnaha guddigaasi inta ay ka kooban yihiin ayaan goorma idiin soo gudbi doonaa qodobada soo korreeya barnaamijka caawa ku dhagaysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray halkan ka tabi doona xasana saaxiibkii cumar axmed rahiim saxiifa iyo barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada wareysyada kaad wada hugan tihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu waayahay kulan wacan wanaagsan dalena saaxiibayaal kusoo dhada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada garowe caasimada dowladda puntland wasaaradda waxbarashada maamulka puntland ayaa maanta ku dhawaaqday inay soo gabagabayso imtixaanka shaadiga ahaa ee deegaanada puntland ka socday wasiirka xulka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee puntland ayaa shi shiraad ku qabtay magaalada garowe ee puntland wuxuu sheegay in si nabad ah uu kusoo dhammaaday imtixaanka shaadiga ahaa ee deegaanada puntland ka soconayay shantii maalmood ee lasoo dhaafay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaa maantay halkaan u fadhinaa inaanu soo jeedino gabagabadii imtixaankii qaranka puntland oo maantay soo gabagoobay saacaddu markay ahayd labiyo tobankii iyo bar duhurnimo waxaan shirkan ay jaraa'id aan ku qaban doonaa aniga iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada oo runtii isaguna eh, hawshaas qayb weyn ka ahaa eh, soona bandhigi doona eh, una mahad celin doona ummaddii ka qayb qaadatay hawshaas waxaan rabaa inaan marka hore idiin soo bandhigo eh, imtixaanka puntland waxa uu ahaa imtixaan soo bilowday eh, howlgalkiisa iyo diyaarintiisa bishii january eh, oo lasoo tiro koobay ardaydii eh, february oo imtixaankii la dejiyey marj iyo abril oo imtixaanka daabacadiisu ay socotay iyo xarumihiisii loo diyaarinayay mayna waxaanu qaadnay imtixaankii oo adabyada sideed tobankii may aan furnay imtixaanka puntland waxaa ka qayb qaadanaya shan iyo toban kun sideed boqol sagaashan iyo laba arday toban kun sideed boqol siddeetan iyo toddoba arday waxay yihiin ardayda barimariga dhigata gabdhuhuna waxay ka yihiin afar kun afar boqol soddon iyo sagaal shan kun iyo shan waa ardayda secondariga dhigata gabdhuhuna waxay ka yihiin kun iyo siddeed boqol siddeetan iyo siddeed guud ahaan gabdhaha imtixaan ka qaybgelaya waxay ahaayeen lix kun saddex boqol labaatan iyo toddobo halka wiilashu ay ka ahaayeen sagaal kun shan boqol lixdan iyo shan iskuullada imtixaanka sanadka ka qaybgelaya waxay ahaayeen brimariga iskuullada brimariga ee dugsiyada hoose dhexa ah ee gaaray galaaska eydka ah waa laba boqol sagaashan iyo toddobo iskuul ayaa sanadkan imtixaan ka qaybgelayay waxaana ugu shisheeyey iskuulka la yidhahdo bareedo oo caasimadda u jira kun iyo shan boqol iyo konton iyo lix kilomitr dugsiyada sare waxaa ka qaybgelayay siddeetan iyo sideed iskuul guud ahaan iskuullada ka qaybgelaya puntland waxay ahaayeen saddex boqol siddeetan iyo shan iskuul ayaa ka qaybgelaya sanadka imtixaanka oo qayb ka ahaa ilaaliyaasha imtixaanka iyo kormeerayaasha iyo dadkii ka howlgelaya imtixaanka waxay ahaayeen ilaaliyaashu toddoba boqol iyo sagaashan iyo afar ilaaliye kormeerayaasha imtixaanka sida oo imtixaanka mas-uulka koowaad ka ah waxay ahaayeen boqol iyo soddon kormeere securityga imtixaan ka qayb qaadanaya waxay ahaayeen laba boqol iyo lixdan booliis ah gaadiidka ka qayb qaatay imtixaanka inuu gaaro meelihii lagu talagalay kana soo celiyo waxay ahaayeen lixdan iyo saddex gaari xarumaha imtixaanka sanadkan waxay ahaayeen boqol iyo lix xarumood lixdan iyo laba xarumood waxay ahaayeen imtixaanaadka dugsiyada hoose dhexe ayaa lagu qaadayey afartan iyo afar xarumoodna wax lagu qaadayay imtixaanka dugsiyada sare sanadkan imtixaanka wuxuu kaga duwanaya sanadadii hore waxaa la sameeyey maamul daadejin imtixaanku wuxuu lahaa xarumo uu kusii xakado si looga qaybiyo xarumaha kaleeto gobolada bari sanaag highland iyo gardafuu waxaa u ahayd santar uu imtixaan ku hakado magaalada carma gobolada eh, sool cayn iyo nugaal waxaa u ahayd garowe gobolada mudug eh, waxaa u ahayd iyo banaankeeda waxaa u ahayd magaalada gaalkacyo gobol karkaar ilaa xaafuunna waxaa u ahayd degmooyinka udhexeeya rako iyo eh, bayla iyo xaafuun iyo shaxda waxaa u ahayd xarun magaalada qardho iyo waaciye magaalada qardha ayaa xarun u ahayd gobol karkaarna Ee, sababaha loo dadejiyay imtixaanku waxay tahay maamulka imtixaanka iyo maarayntiisu inay noqoto mid ku filan dadka adeegiisa gaarsiisana meesha la rabo uu ku gaaro sanadka imtixaanka wuxuu imtixaanada kale uga duwanaa imtixaanka sanadkan waxa uu ahaa imtixaan runtii kusoo beegmay xilli roobaad oo runtii eh, caqabado badan in imtixaanka goobta gaaro ee, xagga eh, roobabka ay jireen laakiin ilaahay mahadiisii fadliga ee, muxuu ahaa ee, ee, hawadeenadii ka shaqaynayay waxbarashada ayaa ay ku ahaatay inuu goobihiisa gaaray saacadii loogu talagalay imtixaanka uusan ka baaqanin sanadkan imtixaanku wuxuu kaloo ah, ee, uu maareynayay arday badan oo ay soo gaaray dhibo kala duwan oo noocyo kala duwan leh iyo howlo kala duwan ay ku yimaadeen oo culus oo runtii aanu mas-uuliyad ka saarnay inay ardaydaasi aysan imtixaankooda ka baaqan sidoo kale sanadkan waa markii labaad oo ay ka qayb qaadanayaan a- dugsiga ee, ardayda ee, naafada ka ah indhaha ee, ay ka qayb qaadanayaan waxaa ka- sanadkan ka qayb qaadanaya shan arday oo naafo ah indhaha ka ah ayaa ka qayb qaadanayay imtixaanka Ee, waa guul iyo gabagabayn wanaagsan imtixaanku wuxuu sanadkan ahaa imtixaan runtii ee, aad iyo aad looga qayb qaatay mas-uuliyiinta ka qayb qaadatayna kolley wasiir dowlaha ayaa inoo sheegi doona imtixaan wuxuu ahaa runtii ay kaalin ku lahayd dowladdu oo ugu horreeyay madaxweynuhu imtixaan wuxuu ahaa runtii ay mas-uuliyiinta baarlamaanku kaalin ku lahaayeen imtixaan wuxuu ahaa shacabku kaalin ku lahaa imtixaan wuxuu ahaa eh, mas-uuliyiinta gobolada iyo degmooyinka jooga kaalin ku lahaayeen imtixaan wuxuu ahaa ay kaalinta koowaad ay qaateen wasaaradda eh, waxbarashadu ay kaalin weyn ka qaadatay oo ay diyaar u ahayd in imtixaankaasu sida uu ahaa uu fulo guud ahaantii imtixaankii sanadkan dugsiyeedkii ahaa wuxuu kusoo gabowgaboobay si nabad ah oo aysan ka dhicinin wax dhibaato ah iyo wax howl ah oo runtii ku gaaray si nabad ah ku bilowday si nabad ah ku dhammaaday si nabad ah waana guul usoo hoyatay dadka reer puntland waa guul usoo hoyatay ardayda reer puntland waxaan leenahay ardayda reer puntland imtixaan ka qayb qaadatay hambalyo waxaan rabaa inaan kusoo dhoweeyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada eh, cabdulaahi xasan rooble بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaa maantay halkaan u fadhinaa bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaa maantay halkaan u fadhinaa inaanu soo jeedino gabagabadii imtixaankii qaranka puntland oo maantay soo gabagaboobay saacaddu markay ahayd labayo tobankii iyo bar ee, duhurnimo ee, waxaan shirkan ijraa'id aan ku qaban doonaa aniga iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada oo runtii isaguna ee, hawshaas qayb weyn ka ahaa ee, soona bandhigi doona ee, una mahad celin doona ummaddii ka qayb qaadatay hawshaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaa maantay ah, halkaan u fadhinaa inaanu soo jeedino gabagabadii imtixaankii qaranka puntland oo maantay soo gabagaboobay saacaddu markay ahayd labayo tobankii iyo bar ee, duhurnimo ee, waxaan shirkan ijraa'id aan
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى مهد إسكاله ما أنتو أي تاريخ دو تاي صدحية الله وعطن بيش الشناد إيه سنة تكون يسقال بقول يسقال يتبنك امتحان كي بلودي بيش السديد يتبنك إيه ما أنت لسوق قبل قبل ساعة دنا إنه كهل لنا إن يركهر waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaahay waxaan kaloo ugu mahadnaqaynaa dowladda puntland iyo madaxweyneheeda saciid cabdilaahi deni qorintii xil weyn iska saaray in ay arrintaasi si wanaagsan ku bilaabato si wanaagsanna ku dhammaato waxaa iyaguna qayb weyn ka qaatay dadka puntland oo dhan gaar ahaan xildhibaanada dalka oo iyaguna qaybtii ay ku lahaayeen iyo inka badanba ka qaatay waxaa kale oo iyaguna qayb ka qaatay golaha wasiirada oo dhammaantood inta ay la egyihiin qof waliba qaybtii uu ku lahaa uu ka qayb qaatay waxaa iyaguna qayb weyn ka qaatay oo aanu aad weliba ugu mahadnaqaynaa waalidiinta reer puntland oo nagu caawiyey in hawshaasi si fiican u socoto oo indhaba aanay nagaga imaanin wax dhibaato ah inay caruurtooda soo barbaariyaan oo meesha keenaan oo u soo diyaari imtixaanka mooyaane wax dhib wax kale wax kale ayaa naga iman waxaa iyaguna aad iyo aad u mahadsan warbaahinta oo da- daqiiqad kasta la socotay sida wuxu dhacayaan mar walbana ummadda u baahinayay wixii ay arkeen iyo wanaagga ay waxu socdaan waxaa iyaguna aad u mahadsan oo aan ugu darayaa mahadnaqa wasa- wasaaradda aan howlaha eh, was- wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii dhammaantood guddoomiyeyaal gobol guddoomiyeyaal degmo iyo kaalimaha ka hooseeya boliiska iyo cid walba ka qaybgeliyey oo runtii ka qayb qaatay sidii arrintaasi iyaduna ay u fuli lahayd waxaan iyaguna mahadnaqaa ku jira mas-uuliyiinta guddiga am- een wasaaradda amniga oo runtii iyaduna qayb aad iyo aad u ballaaran ka qaadatay in wasaaraddu iyo ardaydu ay fadhiistaan meel ay ammaan dareemayaan oo ay imtixaankooda ku gudan karaan iyagoo aan wax cabsi a lahayn waxaan u hambalyaynayaa marka ummadda reer puntland inta ay leegtahay waxaan u hambalyaynayaa intii hore aan sheegay ee ay ka mid tahay dowladda puntland madaxweynaheeda iyo ku-xigeenadeeda iyo iyo iyo wasiiradeeda wasaaradihii sida gaarkaa uga qayb qaatay iyo kuwii sida guud uga qayb qaatayba waxaan u mahad celinayaa ardayda maanta dhammaysatay imtixaankoodii ama ha ahaadeen kuwii dugsiga dhexe ee fasalada sideed ka- sideedaad ka gudbay ama ha ahaadeen kuwii dugsiga sare ee fasalka labiyo tobnaad ka gudbay oo qolo walba aan leeyahay heerkii hore aad joogteen waad ka gudubteen heer kale oo waxbarashadiinna ayaad u gudubteen ilaahay hayduku kaalmeey hawshii aad soo gudateenna mid wanaagsan bay ahayd si wanaagsan baad uga soo baxdeen hambalya ayaan idin leehay waxaan iyagoo kale aan mahali waxaadsan tahay een, marka ee, markaan eegno een, een, shahaadada ardayda ay qaadanayso ardaydu shahaadada ay qaadanayso unbay qaadanaysaa Een, muxuu ahaa dowladda federaalka iyo dowladda puntlandna een, ardayga soomaaliga ah ee waxbarashada dhamaystay shahaadadiisa cid gooni u adkaynaysaa ama gooni uga sheeganaysaa ma jirto marka ardaygu shahaadadii hore loo qaadanaya wuu qaadanayaa Ee, wax dhibaato oo hadda jira oo taaganna ma jiraan oo tensiona Een, shahaadadaasna hawsheedii waa iska dhamaatay wax buuqo hadda maaragtay tension ka istaagan ma jiraan ardaydu shahaadadoodu qaadanayaan imtixaankan annagoo aan qaadaynana maaha waxaan hadda soo bilownay laba kun saddexdaan soo bilownay xilligaasoo aysanba jirin dowlad markaas iyadu mas-uulka ah waxbarasho baan soo bilownay ilaa maanta aan soo wadnay mistaaqiyadda iyo qiimaha uu leeyahay iyo dhabarjab iyo hawsha loo qabanayana waa waxaad idinku aragtaan oo taaban ka dhacan oo la odhan karo waa laba wax la taabtay weeye marka imtixaankay wuxuu ku fadhiyaa qiime wuxuuna ku fadhiyaa eh, sharci iyo nidaam buu ku fadhiyaa siyaasad waxbarasho oo dalka puntland laga ansixiyey iyo sharci waxbarasho dalku ku fadhiyaa sidaa la adigay marka waa imtixaan ummadda reer puntland ay ku kalsoon tahay kalsoonida ummadda reer puntland mar haddaan haysanana kalsoonida kaleeto hadda aan ugu- imtixaankayaga aan ka sii ka filaynahay cid kale inaan ka helnahay ma jirto dadkayaga iyo dadkayaga iyo dalkayaga ku kalsoon annaguna dadka iyo dalka ayaan u adeegayna marka imtixaankaas waa imtixaan hufan sugan ilaa maalinta la bilaabo ilaa maanta uu soo baxo natiijadiisa oo aad idinku markhaati ka noqonaysaan lagu dhawaaqayana waa imtixaan lagu tartamo wey Een, dhanka scholarshipka ah ee, kolley wasiirkana qayb buu ka dhigi doonaa laakiin suudaan waa sax dhibaataa ka dhacday ee, dhibaatada ka dhacday ilahi waxaan ka baryaynaa inuu marka hore uu ka joojiyo ee, oo uu maslaxad caama siiyo oo dalkooda ay ku wada ilaashadaan tan labaad ee, waxbarashada ee, meelihii aan ka heli jiray horey loogu heli jirayba haddana waan ka filaynaa inaan ka helo insha allah waxaan rajeynaa sanadkan inaan ka badino meelihii wax ka heli jiray waxbarashada waxaana taas aan u samayn doonaa haddii la haymo ee, xilligan dhaqaaqyo badan baa loo samayn doonaa oo lagu xallin lagu lagu raadin doono in ardaydu kulan wanaagsan ayaan leen xulashada wanaagsan ayaa dhageysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanyaa shirka golaha wasiirada ee puntland uu shugdoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi axmed cilmi iyo axmed karaash ayaa waxaa toddobaadkan looga hadlay imtixaanka shaadiga ahaa duulaanka somalilan ee gobolka sanaag saabeynta abaartii warbixino kale shirkaasi marka soo dhammaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfinta ee maamulkaasi
arrimaha laga hadlay maanta waxaa ugu badnaa waqtiga ugu badan la qaatay uguna muhiimsanaa arrintan Een, amniga waddanku waa ee, aad baa maanta dood xoog leh looga galay Een, arrinta ka soo cusboonaatay gobolka sanaag Een, wasiiradii iyo wasiir ku-xigeenkii een, ay ka tegeen dabagalna xalaqe wasiirka wasaaradda tacliinta iyo oo, waxbarashada iyo tacliinta sare iyo wasiir-ku-xigeenadii uu hogaaminayey oo tegey deegaankaas si ay u soo kormeeraan eh, maxay ahayd koy eh, imtixaanadii eh, sanadka iyo eh, arrimihii halkaas ka dhacay eh, oo nabadgelyo xumada ahaa Eh, iyo duba barnaamijka ay ka yeelanayso eh, xukuumadda puntland waxaa kaloo ka mid ahaa arrinka laga hadlay eh, arrinta gaalkacyo madaxweynaha سيد عبد الله الدني وسفر ومغيه iyo wax muddo hogaaminaya een waxaa ka mid ah arintii 18 May een maalinta Somaliland oo ay u dabaaldegto een dadka gobolada SSCna ay u tahay maalinta qashinka iyo caburinta ay ku sameeyeen een magaalada Laascaanood oo ciidan fara badan ay maxay tageeyeen haddana celin kara waayeen inay xakameeyaan in qashinka la gubo dad badan ay xirxidheen lacagna lagu qaato oo lagu sii daayo Een, waxaa kaloo ka mid ahaa maxrimihii maanta laga hadlay een, waxbarashadii ee imtixaanadii een, inoo bilowday sideed iyo tobankii bisha tan een, inay si nabadgelyo ah oo maxay ta guura ay kusoo dhammaadeen intoo een, een, een, ee, ay kusoo dhammaadeen Een, arrimaha kala had- laga hadlay waxaa ka mid ah qorshaha dowladdu ka leedahay amniga xilliga dheer iyo xilliga dhow iyo xilliga fog Een, arrimo badan oo caynkaas baa maanta ugu fara badnaa wixii laga hadlay Een, go-aanana waa laga gaadhay Een, muxuu ahaa Een, kuwana guddiyaha loo qabtay Een, maxay ahayto insha allahu dhaqso u halgeli doona halahaasay maanta ku kooban tahay arrintaasi Een, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibyaal xulashada wanaagsan ayaan dhageysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinkaga imaanayaa markana jubbaland ayaan aadaynahay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamed sii aadan oo kusugan degmada baardheere ee gobolka gudo ayaa waxa uu ka hadlay xiisada siyaasadeed ee xilligan ka dhex taagan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda wadanka kenya maxamed sii aadan waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya looga baahaya inay cadaysto halka uu salka ku hayaa khilaafka xilligan u dhexeeya labada dowlad ee dariska wuxuu sheegay ka jubbil ahaan inay aada uga xun yihiin in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya laga soo celiyo magaalada nairobi ee dalka kenya halkaas ay safar ku ahaayeen waxaanu joognaa ceelwaaq soomaaliya ceelwaaq waa degmo degmooyinka gobolkageeda ka tirsan kuwa faca weyn ah waa joognaa horey lafteen hogaamiyey oo ka mid ahay guddoomiyaha gobolka xildhibaano reer jubbaland iyo xubno kale waxaan u joognaa waa shaqada yari iyo jawaabkeega caadiga ahaa saa la socotaba bishii january iyo febraayo iyo maarch waa degmooyinkaas garbaarey baar dheere iyo boorrubi aan joognay marka maadaama hadeegaanaha xarunteeda ay kismaayo tahay mas-uuliyadna deegaanka laga saaran yahay saad la socotaana uu jiraacado inaan halkan ciidamada joogay iyo maamuladii iyo waxgaradkii iyo deegaankii aanu dib u habeyn ku samayno ayaan booqasho ugu nimid waxaa kaloo haddana soo jiitay waxay ahayd ciidamadii ansooma ka soo baxay guusaar iyo faafaxdhuun oo aadan caawaq laga xukumo aad ballaaranna ah dad ka soo barakacay iyo ciidamadii bal sidii dib iskugu habeyn lahaa oo deegaanada dib loogu qaban lahaa dadkii soo barakacay inaan xaaladooda u ogaan lahay nin deganashooda hadda ciidankii ka soo baxay hadda ciidamo kaloo kiiyo deegaano kale ka baxmi jirin deegaanada faafaxdhuun iyo guusaar oo bishii maarso bilowgeeda iyo akhirkeeda ay kasoo baxeen dib bay usoo noqdeen waxay yimaadeen caawaq soomaaliya kuwii guusaar kasoo guuray kuwa fafaxdoon kasoo guureen waxay yimaadeen beriley oo xadiid dabajaar iyo baar dheere ku aadan marka go-aan ayaa amsonka iyo ayay qaateen oo legislation ay dib ugeliyeen deegaanaha dambe oo ka soo baxeen deegaanada ay hore u jeedeen wax dowladda jubbaland lagala tashaday maamul goboleedka ama dowladda dhexe ee laga soo wargelisimi jirin haddii mandateka amsomna ama wasilaadkooda waxay wada shaqeeyaan waa dowladda federaalka marka anaga waxaanu ka warreynay ciidamadii deegaanadii ay sideed sano joogeen dib ugu soo laabtay iyo khalka ladmiyo halkaa ka yimid marka deegaanada waa ma dhexgeli karno laakiin annaga ciidamada iyo dadka iyagina dib u habayno oo deegaanada dib loogu noqdo dadka soo tarkacayna samayno wixii awoodda iyada ah soomaalka iga saas waa in badan baraha bulshada waxaan aragnaa warar badan oo iskhilaafsan iyo dad aan xilkas ahayn oo siyaalo kala gedisan wax u kala jiro horta soomaaliya waa hal dowlada waa dowlad federaal ah waxa siyaasada dibadda waxaa iskale dowladda federaalka iyo dowladda kenya iyagaa ka wada xiriiraya annaga maamul ahaan ama dowlad goboleedka jubbaland bilowgii waxaan iska fogeynay inaan wadahadal ka samayno arrimaha xadiida ama arrimaha badda maxaa yeelay waa arrimo qaran waa national issue marka waxaan nidhi dowladda dhexe ayaa mandate u leh ayaga labada dowladood inay ka wada hadlaan laakiin annaga ka maamul ahaan iyo maaragta shacabka iyaga maadaama aan xadiidka ku nool nahay waxaan iskaashi wanaagsan leenahay maamulada dhigayaga ah sida gaarisa reserve county iyo mandera county waxaa la socota sanadkii laba kun iyo toban isbirada akhirkeedii wasiirkii dowladda dhexe ka socday oo wasiirka arrimaha gudaha hogaaminayay iyo wasiirka jubbaland ka socday oo aniga aan hogaaminayay iyo aqoon-yahano xagga xaduudaha iyo dhulka imaamabka khibrad dheer u leh baan ku nimid dalab xaawo waa fiirinay meesha la yidhaahda border qoytugan oo kenya ay kasoo bilowday dhismaha injineeradu waxay noo sheegeen inuu qallooc jiro waxaa kaloo anagayna xuseeyey magaalada dalaxaawa toddoba boqol iyo sagaashan guri in ka badan oo dhinaca kenya dhulkii la wada lahaa ama qaybtiisa ugu dambeeya dhinaca kenya ka dhigtay oo leelka isku jiraan marka waa agas taladan kalinay anaga technical teamka waxay ahayd inay labada madaxweyne ka wada hadlaan iyo labada dowladood waa dhacda inay wada hadlaan waa la hakiyey waxaa loo ballansanaa in mandera lagu kulmo madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya waa arrimahaas xal loo helo shirarkaana ma dhicin oo dibudhacdu ka yimid hadda dhinac uu ahaday khaladka ka yimidna xilligeeda iyo ciddi washaadkeedana ha lagu weydiinayaa annaga maamul ahaan iyo dadka iyaga sukuleen baan nahay waa arrin aan wada dhisanayno waa arrin aan wada diidan nahay waa arrin aan rabno inay labada dowladood intaa ka wada hadlaan xal loo helo ayadoo ma karo fikir ahaan in dalkan la kala xiro oo dadkan la kala xirayna dadka jeclaysanaynin haddana in labada dhinac intay wada hadlaan hadday kenya xaq bay uleedahay waxay samaysanaysa iyo dhulkeeda waxay ka samaynaysa technical team la qasto la fiiriyo markaas waajibaad ay dowladda dhexe leedahay wey arrintaas haddii ay gaab iska timidna cidda lagu eedeynaya waa cidda dowladda dhexe dowladda federaalka weeye maaha maamul goboleedka maamul goboleedka waajibaadkiisa maaha inuu maaragtay kala xaajiyo ay yidhaahdeen haddii qalooca iyadoo halkan ka bilowday uu sii socdo dhul badan oo soomaaliyeed buu sii dhexgelayaa laakiin annaga maamulada deegaanka oo dariska iyaga ah waa ka wada hadalnay ayaga naftoodana waxay iska riixeen oo waxay yidhahdeen waa nairobi midaqalada dowladda sare ka socotaa laakiin maamulada deegaanka oo counsiska iyo maamul goboleedka jubbaland arrintaa weli cawd way arrintaas u cadeyn waxa weeye waa soo cabanay masalan maamulka hadda ceel qaano oo dhinaca kenya ah waa ka wada hadalnay governorka waa ka wada hadalnay mandera county laxduudina in dadkii la gabciyo oo sidii loo furi lahaa laga shaqeeyo arrintaana la hakiyo oo labada dowladood si dhaqaa ugu wada hadlaan oo wax liskuwada waafaqsan laga soo saaro waa ka wada hadalnay ayadana waxay yidhahdeen saboorka waa gudbinaynaa dowladdu yadigaan u saboor daraynayna dareenkiina iyo sida wax yihiin marka laga soo annagana annagana waxaan u sheegnay inaa shacabka iyo annaga baanu barna yaanna ka ahayn oo si aad wax ku socdaan cidda ka macaashaysa ay tahay cidda cadowga qaban aynu magan wadalayna arrimu labada sanoo dambe iyo ay dadka laga soo bilaabay meeshay u bixiyeen border point one oo dadka shacabka dalaxa u qudaysan ay gudbiyeen wax hadda ka socda deegaankaas ma jirto halkaa markaan annaga nimidna meel labada magaalo udhexaysa aan ku aragnay jiil lagu shubay labadan magaalana sida dalaxa wi mandheera ma ahan markaas fiirisisaqaraafkari sideed kilomitir bay isu jiraan waa ka wada hadalnay wax hadda dhismo oo gacanta ku hayaan oo socdo ma jira laakiin waxaan u sheegnay mas-uuliyiinta deegaanka joogtay inaan ku talinayno arrintaa in la hakiyo oo labada dowladood si dhaba ugu hadlaan ayaga waxay naga dalan qaadeen inay kor u xirfadgaraynaya annagana hawlihiyagay waamin dib habeen ciidan iyo ammaani deegaanka kaweliga wadana waxaan ku leeyahay markii sanadka hore aan dadka barada ahaa aan keenay oo aad iyo aada u fiirinayay tilmaameen inay xagal yar jirto hagaashaas inay kilomitr sanadii soomaaliya gudaha galaan fifteen kilomitr bay noo sheegeen sidaas ayaa keentay in la joojiyo oo la hakiyo hadda waxaa ku soo cusuurisay garan weyne maadaama ay labada dowladoodba ka wada hadleen oo ballanta ahay inay labada madaxweynenta ka kulmaan oo madheero iyo balaxa uu isugu yimaado intaa xal loo helo bilowgan dambena buuq buu geliyey iyo dadka deegaanka inay gaduudaan annaana dadkaa gaduudsan iyo dadkaa deegaanka buuqooyey waxaa loogu gudbilnay dowladdan aan garif iyo maamulada naga qoseeyo waxaa ku leedahay intaan dadkaas imaanaya hakiya jidkeeda hore lagu soo celiyo labada dhinac kala hadleeyo marka cid soomaaliyeed oo ogolaanaysa ma jirto in tallaabo dhulkooda kamid ah ay dhinac kala marto dhinaca kalena dowladda kenya iyo shacabka kenya waa hormeynayna ayagana ma rabno waxay xaq u leeyihiin inaan annaga firigelino oo dadan gerisnahay walaalanahay taariikh dheer aan dhex taallo marka waxaa habboon baan ku nidi annagoo maamul goboleedka ah iyo idinkoo deegaanada madaxka ah inaan si wada jira arrintan u wada wajahno oo aan barashar saarno labada dhinac siay ugu kulmi lahaayeen labada dowladood hadduu ku bilowday bilowga horeba shan iyo toban kilomitr baa geli kasta yidhaahdeen way ku taliyeen sidaas ay ahayd laakiin hadday waxaaba ka wada daranba dareenka guud oo dadka qabaan baa ka daran oo isla yihiin ama ama dhulkii loo maanlaanka ahaa ay degeen oo guryahoodii la burburinayo marka arrintan waxay u baahan tahay heer muqdisho iyo heer nairobi in lagu xaliyo oo looga wada hadlo jubbaland iyo hoggaankeeda waxay mowqif ku yihiin dadka soomaaliyeed maxaa yeelay annaga mas-uuliyadda naga saaran dalkan iyo deegaankan waxaa weeye inaanu xaqooda iyo sharaftooda iyo ciigooda ilaalino marka dadka propagandada rakiiskaa sameynaya eerliba annaga madaxda jubbaland waxaa geli arrimaha badda iyo arrimaha hadiidda waxaa iska leh qaranka soomaaliyeed waajibaadka iyo wadahadalkana waxaa iska leh dowladda dhexe ee soomaaliya hal meel ah iyo hal maalin oo jubbaland maamulkeeda iyo dowlad kenya ay kamada hadleen barnaamijkaas ma jirin maxaa yeelay ajandahaas waa ajanda annagana khuseeya maahan dadka cabanaya oo buuqayo ayaan annaga hoggaan unahay kana midnahay oo annaga cabashadeeda markaas waxaa sidii aniga iyo caddoon ummadda soomaalidu caddeen waxaa weeyaan dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa ka qaadanaysa maxaa yeelay laba sano ku dhawaad bay runtii jitamaysaa si cad inay u wajahdo oo meel cad wax saarto ayaga ayaa laga waaya ayaga ayayna mandatekeeda tahay ee jubbaland mandatekeeda maaha annaga arrimaha dibadda iyo siyaasadda iyo xuduud iyo badshaqadayada maaha waajibaadna uma lihin maanta berrita waa dhici kartaa inaanu meeshaa tagno oo waajibaad u yeelano laakiin mas-uuliyiinta maanta xilka haysato ayay mas-uuliyaddaas saaranta oo la rabaa arrintaas inay si cad oo dandamana u wajahdo xal lagu keento arrintaasu annaga hadde horta kenya iyo soomaaliya wadintay soddonkii sano xaaladda siyaasadeed amni iyo wanaagga ka dhexeeyey wixii kalifay inuu xiriirkan soomaaliya wixii kalifay inay arrimahan isbedeliyaan waxaan qabnaa dowladda soomaaliyeed ka qanciso dadka soomaaliyeed meesha ay arrinta ka timi laakiin qaxooti fara badan baa meesha degan xuduud dheer baan leenahay dowladdan maanta federaalka meesha lagu soo asaasoo lagu dhisay oo muddada saddexda sano iyo biyuga fadinlay waxay ahayd kenya niyad same fiican bay noo muujinaysay inay soomaaliya nala dhisto annaga hadda dadkaanu iskaashiga leenahay waa hay-adaha amniga ka shaqeeya ayagana siyaasadda ma galaan dadka siyaasiyiinta annaga xiriir ma lihin marka waa inay dowladda soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha dibadda iyo dowladda soomaaliya ka qanciso xaggey cilada ka jirto waxaa la rabaa mas-uuliyiinta maanta annaga inaan ka hadalno maaha dadka mas-uuliyiinta way khusaysa inay caddeeyaan oo yidhaahdaan waxa aan isku hayno waa arrintaas cidda ku gardaran iyo cidda ku garlehna haddii markaasay soo baxaysaa laakiin annaga waxaanu aaminsannahay xiriir xumada iyo calaaqaad xumada hadda sii bilaabanayo oo dalanayo madaxweynaha soomaaliya waa kan wakti geliyey etoobiya iyo eritrea iyo geeska afrika inay israacaan sidaas lamid bal rabaa kenyana inuu wakti geliyo caqabadaha jirana uu waxaliyo waxaan dhihi lahaa cidda arrintaa waajibaadkeeda rabaa inay ummadda soomaalidu cadayso wax baa xumaanaya waan aragnaa wixii xumaanayo meeshu khayrka ka yimid ayaa rabaa inay cusbaa nagaga horumaraan oy caddeeyaan oo yidhaahdaan halkaas ayay khaladka ka jiraan anaga wixii laisku hayno badii kiiskeeda meesha barayana annaga gacanta kuma hayno arrimahan xaduudana dowladda soomaaliya waa ka gaabisay in si fiican looga wada hadlo oo la sameeyo waxaan ku leeyahay oo laba sano iyo saddex sano arrin soo jiitamaysay arrimaha hadda ama wajeer oo diyaaradihii lagu celinaya ama dibulaashiinta la celinayana waa arrin lagu cusub hadda annaga xaduudi waa joognaa marka waxaad moodaa inay degdeg tahay inaan wax kasii sheegno bal waa inaan dib u ogaano wax kastay u socdaan laakiin mar walba waxaan islaahay wasaaraddeena arrimaha dibadda la rabaa inay statement ka soo saarto oo la ogaado khaladkanku ka jiro wallaahi waa wax laga xumaan karo nin bismiillah oo soomaaliyeed oo xasaanada oo degnimaada oo dowladda walaalihii hilgarisa aaday in la soo celiyo laakiin maadaama hadda aniga aan wada habeenadan dhulkan ku jirna xaduudda ooma laga yaababa inaad hadda laguba yar tahay war isgaarsiinta marka waa ka xunnahay damiir ahaan say wax u dhaceen laakiin waa inaan helno cidda mas-uuliyaddeeda qaadayso waa inaan helnaa ma loo bareeray mase waa caqabad annaga dhinacayna ka timid mase waa caqabad ha ka timid markaan kulahay wasaaradda dibadda rumaynaya arrintaa warka soo soo dhawaanay marka horeba ee, horta waxaan isku haynaa waxaa weye waxaan wada leenahay waxaa la yidhi labadii wax isku qabsataa wixii ka dhexeeya lala weydiiyo horta maxaan isku haynaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada soomaaliya waxay leedahay dastuur dastuurka haaruna wadaa fiirisid qodoba cad dowladda federaalku siinaya qodoba cadna maamul goboleedyada iyo awoodahoodu siinaya ismaamulkooda qodobana waxay tahay in laga wada tashado oo dowlad goboleedyada iyo dadka stakeholders oo dhan ay ka wada tashadaan horta waxaad moodaa in dastuurkii dhinac la iska dhigay ay soo baxday gurubaysi min jeclaysi min nacbaysi haddaad qofna necab tahay qofna jeceshahay aad rabto inaad guruub abuurto halkaas haddee khalad baa ka imaanaya qalooca jubbaland dowladda federaalka ayay tiir u tahay wax wanaagsan bay haysaa waxaan qabanana waxaa madaxa noogu ah dowladdaas haddii aan doorasho gelayno xeer baan leenahay dastuur baa jira nidaam baa jira guddi doorashoaan qabanay waa la tartami doonaa qofku ilaahay u ogolaadaa xilka heli doona marka waxaanu aragnaa in dad musharaxiin ah iyo dad kale ay dowladiisii hoos ugu dhilgaraynayso deegaanadina ay khalkhal ku gelinayso degenaanshahoodii iyo ammaankooda ramcina waxaa weyaan waa qof jeclaysi qof nacbaysi haddaad qofna jeclaato qofna necbaato haddii khalad baa meesha kasoo baxaya marka shaqiyo fara badan oo noocaasa jira waxaa jira khayraadka si loo wadaagi lahaa xeerarkii ahayd inaan ka wada tashano oo istiqaal laga soo inay ka tashadaan dalkii waa la abaadal la abaabulayo oo hadda maaragtay la rabo in qaranimadiisii iyo xooggiisa lasoo celiyo marka wax badan oo khaldan baa jira oo aan u aragnaa marka mas-uuliyiinta xamar joogtana inay ayaga maaragtay bunda u gooni ah oo ay leeyihiin hebelna waa necebnahay hebelna waa jecelnahay hebel waa inuu tagaa hebelna waa inuu waagaa marka taas waan u aragnaa in eh, meesha xisaabta ka xirlaada ra-iisul wasaaraha iyo loo yimaada waxay een, wasaaradaha heer dowlad goboleed iyo kuwa heer federaal waxaa xaquuq iyo habka loo wada shaqeyn lahaa buu khaladka ka jiray oo fargelinta qayb ka ahayd wadaagga khayraadkiiba khalad ka jiray Een, matalan haddii hadda laba saddex mashruuc la helo oo lagu dhisay erabooro ama wadooyin waxaan xaq u leenahay in laga tixgeliyo aan wadaagno dalka in muqdisho iyo eriyadeeda maahan marka xaquuqdaas dadka deegaanka annaga noo doortay inaan mas-uulka ugu nahay dowladda dhexaan annaga mas-uulka nooga tahay waa xisaabaha la isu qabanayo dadka annaga inaga soo horjeedo oo la abaabulayo oo deegaanka laga rarayo oo odayaashii la dejina hoteelada oo laleeyahay waxaan rabnaa inoo sameeyo mustaqbalka waxaan rabnaa inaan maaragtay een, waxaa bedelno taasu maaha een, haruna mid hadda een, adinku laftiisa waa iska weydiinaysaa waxaa maleeyahay dadkun ha ogaadeene waa rir cad oo miisasku laiskugu yimid laskaga garaadaya laga wada cad xarun waa sahlan tahay doorashadaas waa cadaalad oo madax bannaan oo dhacaysa sababtoo ah kuu sheegaya waxaa weeyaan waxaanu qabanay guddi guud ahaan waxaan taas kulan barnaamijka oo soo saaray in la socosi anigoo xasana cumar axmed raxaam suxeefa u farsaminaya tan intaan barnaamijka dib buu u kulmi doono nabad ahaado